بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa durustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardaawi com
aani midka labaad yani darbiga labaad darbiga labaad ila kii hore maqbuum buu ahaa maqtuucun wey qaci baa galay qaciga maxaan ku soo barannay in la yidhaahdo xadfu saakini watadi اlmajmuuci waiskaanu maa qablahu waxa ka horeeyana la kordhigo marka mustafcilun iyo faacilun faacilun baa u dambaysa soo maha mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun faaciluntaasa u dambayso faaciluntaas watad majmuuc oo cilun la yidhahda u dambaysa soo maaha marka cilun saakinul watadka jar oo nuunkii ah laamka ka horeeyana reeb muxuu noqonaa faaciluu noqonaya intaasa kuu soo harayso wey laakiin caruudadu waa makhbuuna khabni baa ku jira iyada oo facilun ay noqonaysaa wey facilun caruudada wa baytuhu waxaa weeye tusaalihiisu qad ashhadu lghaarata shacwaa'a taxmilunii jardaa'u macruuqatu laxyayni surxuubu wuxuu yidhi qad ashhadu inaan xaadiro baa la arkaa alghaarata oon ka qayb qaata alghaarata duulimaadkii ashacwaa'a kala tagtagsanaa xagga waktiga iyo zamankaba ku kala tagtagsanaa taxmiilunii ayada oy i waddo oon saaranahay jardaa'u geeniyo dhogor yar yacnii fardaha waxay dhahaan geeyo kuwooda geeyooyinka midda ugu dhogorta yar baa xagga orodka iyo maaragtay jawdada iyo kuwa dhogorta badan ka wanaagsan taasoo jardaa'u gee taxmiiluna ay isido jardaa'u geeniyo dhogorteedu ay yar tahay weliba macruuqatu jardaadaasoo geeyadaasoo macruuqatu laxyayni yacni labadeedii lafgarood la feentay macnaheeda maxaa loo jeedaa qaliilatu laxmi ilwajhi waa wejigeeda uunan hilib badan saarnayn oo wejigeedu hilib yar yahay wey taasoo surxuubu dheer oo dhulka ka fog kor u kacsan yacni surxuubu waxay u jeeda kor inay u kacsantahay aan dhulka aynan ku dhoweyn geeryadaas ayadoo i waddo inaan dagaallo kala tagtagsan xagga zamanka iyo waktiga makaankaba ku kala tagsan intaan ka qayb galo ayaa maaragtay inaan ka qayb galaa la arkaa ama badan ila qad hadday mudaarica gasho takfiirna way faa'iidaysaa soo maha way badan tahay wey qad ashhadu hadda ujeeda inta aan xaadiraa badan waay oo saasu ujeeda qad ashhadu mustafciilun ghaaratash faacilun shacwaa'a tax la shiinku laba wey waa isku shidan yahay shiinna xagga raaci shiinka kalena xagga soo raaci khaaratash markaad tidhaahda faacilun waay shacwaa'u tax mustafciilun milunii facilun waa makhbuuna waa ujeeda facilun jardaa'u mac mustafciilun uruuqatun faacilun laxyayni sur mustafciilun xuubuu muxuu noqonaa faacil waka taas weeyaan marka qaci baa galay waa ujeedaa saakinkii watadkaa la jaray xarafka ka horreeyna waa la xarakeeyey weeyaan kaas hal caruudo iyo labadeedu darbi baan ka soo baxnay aلhaaniyatu caruudada labaad majzuwatun saxiixatun wey jiz'i baa galay waana saxiixo oo wax galay oo takyiira ma jiro marka jaz'i baa galay markaan leenaha waa maxay caruudada iyo darbigii baa la jaray meeshay afar iyo afar ka ahaayeen mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun shadriga hore afaraa ku jirta shadriga dambena afaraa ku jirta markaad caruudada iyo darbiga goyso saddexii saddexa kuu soo haray saddexda kuu soo hartay kan shadriga dambe ugu dambeeya caruudadii ah darbiga kan ugu dambeeyana isagaa darbigii ah waa intaas weeyaan waana saxiixo wax gale lama arko aruu taas weeyaan wa darbuhaa wa adrubuhaa alaaatun leh adrubteeduna waa saddex saddex darbi bay leedahay tanna saddex darbi bay leedahay waxa waaye tii madiidka waxay kaga bedelan tahay caruudadii koobaadna madiidka hal darbi lahaa tan laba darbi buu qaatay caruudada labaad iyo caruudada labaad labada madiid iyo iyo maaragtay iyo iyo basiid mi saddex saddex wey caruudada ugu dambaysaba hal qaadanaysa marka saasoo ma noqonayo lixdii sida tii hore hal ay u lahayd tanna mideeda dambe laba ay u lahayd weeyaan وأdربهa ثaلاثة saddex weeyaan alأوl kan hore aلdarب الأوl saddexda darbi oo caruudadan صaxiixada ay leedahay مجزو أثناء جزئه با قلي مذال تبيين نو قلي تبيين ما صبرنا سماه حقيقة صبرنا زحافكي أو مزدوجك آه سماه ما يم ما يوح علل الزيادة كسمرنا علل الزيادة كسمرنا محل بيجري تبيين كمرك يا زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع آه يعني حرف ساكنة أو وتدك مجموعة لقدر فاعل وتدك مجموعة قدام بيسامه نون ساكنة حق سوقلي رد في وحل هذا لازم ألف تينا نونكي هرن ألف بدل فاعلان بونغنا يا مركا فاعل سماهين نونك لكو صدر أو ريبان زيادة حرف ساكن على الربا مركا حرف ساكن حق قدرته نونك فاعل أو ريبنا ألف أبدل لما ريبا كل فاعلان بونغنا يا مركا ساسو كو إيمانه وبيت وحوي نذمنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمر من تميم ساسو نغنى إنا ذمنا يعني إيه إنا ذمنا بواريه قريب سيدي من قبايا ذمنا مكدقة آه يعني ذمنا وحوليه هي هذه سال لي معناها واسبدل إن ذمنا إلا إلى نافع حول دقايا فصاص مسمى كدقايا ضمن ماذا الفاعل الذي بعده أضمر ضمنا والي هذا دم دم ضمنا يضمنا لبدا ولا أخريا ضمنا هدي ضمنا هذا اللي يراده وان عيبينه بين قنيسة ضمنا هدي اللي يراده ذا الأخريان الذمية ذا ذا هدي اللي يدقى عيب تعه ذا هدي اللي يدقى هلاقي ويه دمموا بمعنى أهلك أوكلاتوية مرك هذات رهدي إنا دمنا وانا لعيبي دمنا وانا لعيبي وح دمنا مرك وحوليه هي سعد داسا مرك سعد بن زيد اللي يرى هذا سعد بن ابن سعد وأقولني آه مركز مجهول هذو كذبوا نائب الفاعل كمركز سعد هذو ونقنايا مركو waan halaagna markaa ma noqon karto inaa sacdo bnu zaydin tira muse ma ka dhigto duminnaa waana la ceebeeyey calaa maa khayalat wixii ay malaysay bisababi maa khayalat khayalada sacduday u tahay ma aha sidaas waa fiicanahay sacdu wey sacdo maaha calaa maa khayalada khayaladay sacda ay faacil u tahay weeyaan inaa daminnaa waan halaagnay waay daminnaa daminnaa waan caynay waan ceebeynay أما دمنا وان هلاقني لبضاس ويان ذلك بمعنى أهلك ذلك بمعنى عاب ويان لبضاس كدقين على ما خيل بسبب ما خيل على ذاتي سببية أهيد ويان يعني بعض حروف الجر حروف الجر كواس قاركود قارك كلو كنا ابن قرآن على ما خيل بسبب ما خيل وحي أي مليسي سوتي ذا سعد بن زيد نمك بني سعد بن زيد لي هذا إيه وعمر عمر أو بني عمر أو من تميم رب بني تميم حقه ذا كورا هذا وحي مودين سببتي ذا أيان مارتي أهلا قنيب ولي هاي أنا إنان وحبا اسكد عين كريم إيو أي تخيل أقول عي أو أه إنان مارتي كأت كان كريم مركز سيدا درتي بان أهلا قني أما سيدا درتي بان بسبب تخيلهم أيان أعيبا إني انتبوا أن فنكر تاويه إن ذا من مستفعيل ما على فاعل ما خيالت مستفعيل وصحيحة مجد سعد بن زي مستفعيل دو عم فاعل رم تميمي يا نحن نقول يا مستفعلا اه يا ها مستفعلان بنغنا اساس هو مستفعل وهو دنبي اللي تو مجزوه واي فاعل بقول دنبي لانكو افر يعني لكن هذا مستفعل بقول دنبيسو مستفعل وتد مجموعه او دنبي وتد كمجموعه وحا قدرتا حرف ساكن كوزي زيادي مستفعلان بنغنا نو مركا كنتي نونتي هرنا الف كدغو ريد في بالي هذا الف قلي مستفعلان بنغنا يا ويا run min tamiimin mustafcilaan saasuu noqonaya waya marka waa mudaalun baa la leeyahay hadda darbigaas tadyiil baa galay waya الثاني ضرب اللباد وعروضان صحيحة إيه أي ليلها مثلها ويا وصحيح مثلها وبيته حوي تساليه سبيتك أسوقاتينا ما ذاوق في على ربع عفا مخلولقين دارس مستعجمي ماذا محيب هذا وقوفي كرستاجي على ربع قري عفاتر ترمي مخلولق باليوبي دارس ترترمي أو باليوبي مستعجم أنا هبلين أو وحبا أنا أداء وحويديو أنا إيه جوابي يعني وحا عرفت وحي أقوين جلتيوي مركي التشبيب كسمين أيان إيو غزل كإيو وحيالا مركي سمين أيان شعر ذا يعني قفتي أو مارتي محبوبة ذي سيئه قربي أو جعلا برن أي واد جنان جنين أو لقو قوري أو بقية ذي بس مارت أثرتي أي كوهرتي وأصدقوا صفري إيمانيا مركزوا ماشي قبل واجه وجعله ماشي دقنان جرك مركز كوجبيها يعني مركو حوله محا قولي قام بابا أيو أنا ما عرفت هذه إيه جوابين ومستعجم كأه محا يدل محا يدل استاجي أساس على منا يعني محا يدل قبيها يا يدل جوابين ماذا وقوا مستفعيل في على فاعل ربع عفا مستفعيل مخلولق مستفعيل دارس فاعل مستعجم مستفعل وتاوي والصحيح لبدا انتبه الثالث الضرب الثالث ضرب سدحات او عروضا صحيحة اي اي ليلهي مجزو مقطوع وجزء با قلي وسيدة عروضا مجزوء تاي قطعنا وو قلي ومقطوع ويان مركا يعني مقطوعنا وحوها watadkii majmuucaha somaha oo saakinkiisii la gooyo marka mustafciluntii ayaa wuxuu noqonayaa markii qaci ou galo ya saakin nuunkii goo mustafcil keliyu kuu noqonaya mustafcil ayuu noqonaya wabaytu waxaa weeye siruu macan inamaa micaadukum yowma اhulaaثa bibaطni اlwaadi siruu socda macan si wada jir ah إنما ميعادكم بلنتينو ماشي أن كبلني وقتك أن بلني يوم الثلاثاء ما لمت الثلاثاء ويان ولما ببطن الوادي في بطن الوادي وادي بحدي سانا كبلنا أسكوكو إيمانينا ويان مركا سيروا معا مستفعيل إنما فاعل ميعادكم مستفعيل عرض صحيحة يوم الثلاثاء مستفعيل فببط فاعل للوادي مستفعل بنغنايا والتسوية سدح ذي عروضة عروضة صحيحة سدح ذي الضرب أي لهيد ينكسوا بحنا الثالثة عروضة سدحات وتي قدام بيسيا وهلك الضرب لهيد مجزوة مقطوعة وي جزء نواقلي قطع نويتاي ومقطوعة وي مركة يعني سدح أمبان هيسنا سدح تفعيله سدح تفعيله تفعيله عروضه إيه قد مقطوعة ويانو وتتك مجموعة ساكن كيسي أيان حذفني حرف يكون رينا ولا الريري مركا مستفعل واتي هذا سومر إنو كلو وضربها مثلها سبنا صدو كلاتوي ضربنا أيضا لم يدي ومقطوع مثلها ويان وبيته حوي ما هيج الشوق من أطلالي من أطلالي أضحد قفارا كوحي الواحي ما شيء أيا هيجك عيي الشوق هلوغي عشقي والشيء بسوكعي من أطلال يعني وبقية حيطان يعني وحال إلهنا طلل كوحي إلهنا وبربركي قرية وحي كهرة قبل محبوبتي سيد قنان جلتي قرية يعني مركو أركا أفرتي كهرتي بابا أي وفر لغوري يو كاسا هلوغي كعيبولي شيبا كعيي أو من أطلال أه طلل أه أطلال وجمع طلل طلل ما حال إلى بقية بقية الحيطان الإرابة بربركي قريبا وحي كهري ويان أضحت تاسو بقية الأطلال شاسو أضحت أهاتي قفارا يعني مد cidlo ah oo maarata wax jooga la arag weeye bahgooyo ah ka waxyi ilwaaxi say u baaba'day ka kitaabati alkaatibi baa lidhaha waxyi ilwaaxi ninka kaatibkaa farta u qoro farta markii la qoro far yar yar ay tahay halkaa haddii lagu tuuro waxba- waxmaa ka arkaysaa far yaroo qorona halkaa taallo yacni ninka kaatibkaa wuxuu qoray oo kale la mid tahay waa baaba'day oo gurigii waa dhammaaday owd oodii iyo wixii waa jajabeen wax burburay noqdeen ka kitaabati alkaatib ninka kaatibkaa farti oo qoroo kale la mid tahay oo eber wax la arki kara ma aha weeyaan ما هي جش ما هي جش واسمه قبنسة مستفعيل شوقا من شوقا من فاعل أطلالي هي محمد قناية مستفعل دون قناية أطلالي مستفعل إلا ك- كسرها والإشباعنا يا حتى يتولد منها حتى تتولد منها الياء إلى ياء كبلة وجيدس أطلالي يا ذا سطواقس أضحب قفا مستفعيل رنك وح فاعل يلواحي مستفعل سيديو كلوه لبدا مقطوع مقطوع وياه بحر الوافر والله سبحانه وتعالى أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرابع الوافر البحر الرابع بحر كأفراد الوافر بحر الوافر ويان وأجزاؤه تفعلين كأولي هينا مفاعلة ست مرات مفاعلة وزن اللي يراهدو تفعيل اللي يراهدو وي وست مرات لسوع العلية ويان مركز ست مرات مركز اللي يراهدو صدح شدرق هروي صدحنا شدرق دنبين غنيسا سيدا اسمه ويان وله وحوليه هاي وله بحر الوافر وحا أوليه هاي عروضان لبع عروض أوليه إيه وثلاثة أضرب سدح ضربي أي أوليه لبع عروض يسدح ضربي انت سوليه مركا وزن كان بحر كان وبحر وافر اللي يراهده mafaatiixdeenna warqadii waxaa noogu tiilay markuuna barayo maaragtay ee, baxarkaasi wuxuu kuugu sheegay wuxuu yidhi buxuuru shicri waafiruhaa jamiilun mufaacalatun mufaacalatun facuulun ayaa la yidhaahdaa buxuuru shicri waafiruhaa jamiilun yacni waa u jeedaa maaragtay shixirka buxuurta uu leeyahay keeda waafirka mid wanaagsan waayo ku yidhi maxal shaahidku waxaa waafiru haadaas inaad ka ogaatid bahar waafir inay tahay tafaaciishiisana waxaa weeye mufaacalatun mufaacalatun facuulun sidaa la yidhaahda marka yacni mufaacalatun mufaacalatun sita maraatin uu la yidhi maaragtay eh, musanifka marka waxay noqon lahayd in la yidhaahdo mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun la yidhaahdo mufaacalatun mufaacalatun mufaacalatun la yidhaahday ahay haddana musanifka ee, waxaan u jeedaa wadaadkan oo mafaatiixda noo dhigay wuxuu yidhi mufaacalatun mufaacalatun facuulun uu yidhi ee facuulun iyo mufaacalatun hadda isma laha facuulun wetid majmuucay sabab khafiifa ka kooban tahay oo sababku dambeeyo mufaacalatuna wetid majmuuca oo awalka yaallo ee laba sabab oo kha- khafiif iyo haqiil kale ah facalatun ayuu ka dhigay marka waa arki doonnaa wuxuu ku yidhi sida ay facuulun ku noqonayso aluulaa midda hore caruudada hore maqduufatun weeye qadfi baa galay qadfiga muxuu ahaa maqduuf marka la yidhahdo ma xusuusanaa alxadfu maca alcasbi sidaas wey xadfu sababi sababi alkhafiifi sababka khafiifka ahaayoo la jaro iyo iskaanu alkhaamis almutaxarik oo casbigii ah labadaasaa la yidhaahdaa qadfiga ayaa loo yaqaanaa marka muxuu noqonay maala mufaacala tunti caruudada ahayd tun horta jar la sawirka khafiifka waa xadafe mufaacala tunta caruudada ahayd tun waa jartay maxaa kuu soo haray mufaacala baa ahayd soo maha casbi ka dhig marka reeb mufaacal mufaacal hadda kelima mustacmala maaha mufaacal waxay ka kooban tahay watid majmuuca sabab khafiifa soo maha facuulana mustacmala u bedel oo intaas waay soo ma jeedin facuuluna mustacmala marka mufaacalatun mufaacalatun facuulunta saasay u imaanaysaa oo wadaadkana meesha noogu qoray weeyaan marka waa taas wey waa maqtuufa wa darbuhaa miluhaa caruudadahaas koobaad hal darbi bay leedahay darbigeeduna iyadoo la mid yahay waa maqtuufun miluhaa qadfi baa galay oo waxaa ku kulmay alxadfu waalcasbu ayaa kulmay oo facuulanay noqotay wa baytuhu waxa weeye tusaalihiisa baydka uu keenay lanaa hanamun nusawiquhaa khizaaru kaana quruuna jillataha alcisiyu lanaa hanamun mufaacalatun mufaacalatun facuulun mufaacalatun mufaacalatun facuulun oo saas weeye lanaa hanamun ari baan leenahay nusawiquhaa kaxayntiisa aan tiro badino kaxaynaadba meel geyno yacni ari oo aada u tiro badanoo ka wadaa arigaasoo khizaaru fara badan oo aan kaxkaxaynayno mar kastaba aad buu u badan yahay yacni khizaarun fara badan waay kaana quruuna jillatahaa ariga kuwooda waaweyn geesahooda waxaad moodaaba alcisiyu ulo ayaa u malaysaa say u dherdheer yihiin se u geesa dherdheer yahay alcisiyu waxaad moodaa ulo oo kaleeto baad moodaa buu leeyahay xagga yani maaragtay dhirirka oo kaleeto marka alcisiyu marka la yidhaahdo bikasri saadi muhmalati muhmalati wa tashdiidi اlyaai cisiyu la yidhaahdo sidaa la yidhaahdo waxaa loo jeedaa jamcu casa casa oo la jamciyo cisiyi lagu jamciyo ulo baad moodaa weeyaan marka yani baydkan inuu qadfi galay oo caruudada iyo darbigaba maqduufo ay yihiin waxaan ku ogaanaynaa markaan taqdiicino marka la taqdiicinayo wuxuu noqonayaa lanaa hanamun mufaacalatun nusawiquhaa mufaacalatun khizaaru facuulun kaana quruu mufaacalatun najillatahal mufaacalatun cisiyu facuulun waa kaa labadaba inay yihiin facuulun ay ku yimaadeenoo maqduufa ay tahay baan hadda halkaa ka aragnay hal caruudo iyo darbigeedii baan ka soo baxnay isaga dhamma laba caruudo uu leeyahay saddex darbi caruudada noo harta unbaa laba darbi leh saasoo noqonaya athaaniyatu midda labaad caruudada labaad majzuwatun saxiixatun jaz-i baa galay jaz-iga maxaan kusoo sheegnay xadfu alcaruudati wadarb macan labadooda hal mar la wada jaro waay saxiixatun weeyo wax taqyiira ma gelin wax taqyiira ma gelin waa saxiix weeyaan walaha darbaani caruudadaa saxiixada ahee majsuwada ihi laba darbi bay leedahay alawalu addarbu alawalu darbiga hore miluhaa iyadoo kaleeto weeyaan waa saxiixun miluhaa majsuwun saxiixun miluhaa weeyaan wabaytuhu waxa weeyaan لqad calimat rabiicaة an naxablaka waahinu khaliquu mufaacalaة mufaacalaة mufaacalaة mufaacalaة saasuu noqonaya lanna jazi baa galay saddex jeer meeshuu ka noqon lahaa laba tafcili laba tafcilaa kuu soo hartay ille lix buu ahaa ee afara kuu harayso laba shadriga horaa iskale laba shadriga dambaa iskale laqad calimat way ogaatay rabiicatu qabiilada rabiica la yidhaahdo nin yahow ana xablaka xargaaga iyo xidhiirka idinka dhaxeeya adiga iyo ayaga waa hinun mid taag daran inuu yahay khaliqun oo baaliyoobay oo duqahoo go-id ku dhow inuu yahay ayay ogaatay reer rabiica weeyaan laqad calimat mufaacalatun rabiicata an mufaacalatun naxablaka waa mufaacalatun hinun khaliqu mufaacalatun saasuu kuugu imaanaya kulli waa saxiix weeyaan aلثaaniyatu tan ugu dambayso oo yani caruudada majsuwada saxiixada ay leedahay majzuun wuu leeyahay waa la mid weeye macsuubun casbina waa galay marka casbi baa gala waa maxay mufaacalatun meesha laga dhihi lahaa laamkii kor dhignaa un baan reebaynaa khaamiskii saakin ee mutaxariga ah baan reebaynaa mufaacaltun buu noqonayaa mufaacaltun buu noo noqonayaa marka waa macsuuba keliya wax kaloo galay ma laha wabaytuhu waxaa weeyaan ucaatibuhaa waaamurahaa fatugdibunii watacsiinii nin baa xaaskiisii la hadla wuxuu leey ucaatibuhaa waan dagaala waan dagaalaya afkan ka dagaalaya citaabka waa qofka afka lagala diriro afkaan kala dagaalamaya waamuruhaa amarna waan siinaya fatugdibunii way carogelini watacsiini way inay caasinaysaa wax iga yeeli mayso waanay carogelinaysaa buu leey marka yani hadda caruudadu waa saxiixa labadaba inuu jaz'i gelo ujeedaayo afar tafcilo bisa ku artay ta dambana macsuubay noqonaysaa waa arki doonaa darbiga noqonaya weeyaan ucaatibuhaa mufaacalatun waamuruhaa mufaacalatun fatugdibunii mufaacalatun watacsiinii mufaacaltun soo ma jeedi tacsi baa tacsiyani lama dhihi wuu reebay mufaacaltun baa la odhanaya kolka waa macsuuba wey halkaas waxaa uga soo baxnay baxarka la yidhaahda baxrulwaafir baxrulwaafir waxaan aragnay inuu leeyahay laba caruudo iyo saddex darbi caruudada hore hal darbi bay leedahay waana isku mido maqtuuf waa labadooda maqtuufa iyo maqduuf weeyaan caruudada dambena laba darbi bay leedahay darbiga hore waa saxiixa iyaduu la mid yahay ka dambena macsuub waaye intaasaa uga baxnay alkhaamisu albaxru alkhaamisu baxarka shanaad alkaamilu wey baxrulkaamila la yidhaahdaa وأجزاؤه وحوي متفاعل وزن تفعيل متفاعل اللي هذا با كم تفاعيش ست مرات ست مرات لحجر لسوع العلي معناها ست مرات مركل ليه صدحنا وشدر جهره صدحنا وشدر قدام بويا مركا متفاعل تاس او لحد جر لسوع العليوي وعارضه عروضين كيسون ثلاثة صدح ويان saddex caruudo ayuu baxrukaamil leeyahay wa adrubuhu darbiyada uu leeyahayna tiscatun sagaal weeyaan saddexdaa darbi lix saddexdaa caruudo waxay leeyihiin sagaal darbi bay leeyihiin say u qaybsanayaan waa arki doonaa haddii alla yidhaahdo ma ahan inay midba saddex u qaadanayso qaaraa yaraysanaya qaaraa badsanaya saasoo kale noqonaya kolka beydkan baxarkan baxrukaamil la yidhaahdo مفاتيحدي أو مفاتيح البحور وحنا أقولي كمل البحور كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل ساس المقنعي كمل البحور يعني محل شيء كيس كمل الكامل كوكو كينا كمل الجمال جمالك يقرح لي كامل نغطي ومن البحور الكامل وزنك كامل بحرك كامل ليلان الكامل باس با محل شاهد كيسويا هي تفاعيشي سو ازدبدغ متفاعل متفاعل متفاعل كيران marka lixin uu ka kooban yahay u jeedaa mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun buu noqonaya waaya lixdaas saddex iyo saddexdaasay u qaybsamaan aluulaa alcaruudatu aluulaa caruudada hore caruudada hore oo saddexda caruudo kaamil uu leeyahay u horaysaa taamatun wey waa yani taam weeye wax galay oo takyiira ma jiro weeyaan taama marka la leeyahay wuxuu u jeedaa lam yadkhulhaa shay-un min altakyiiraati alciliya waxyaalaha cilooyinka ma aynan gelin wain jaaza fiiha bacdu altakyiiraati azaxaafiya haba ku bannaanaado inuu galo زحافة تغييرات كيس مارت قيب كميدي بها قشا دير ربطو لكن تغييرات علة إلادة هاي أما علل الزيادة أما علل النقص ما قل يسبوا لي وتاموا كي هيويا وأضربها ثلاثة عروض الأصفر التامة سدح العروض الرئيسة سدح ضرب إلادة سدح ضرب إلادة الأول الضرب الأول ضرب جهراء عروض الأن تامة إلادة مثل هاوي معناه اليوم تام مثلها ومن تام أيضا كلا تأهوية وأين الجلين وحيالها تغيرات أو علوين كأين الجلين